فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo isniin ahna waxaad ku dhegaysan doontaan magaalada ceeri gaabo oo maalintii labaad ay ku dagaalameen ciidamo kala taabacsan somalilan iyo s s c kaatumo waa sidee caawa xaalka magaaladaasi wararkii ugu dambeeyey dagaalka magaaladaasi oo dadka ku dhintay ay ka mid ahayd najmo xasan muuse oo dhowaan ka qalin jebisay machad lagu barto luuqadda carabiga ah ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena shan arrimood oo ay wadaagaan dowladdii suuriya ee burburtay iyo dowladda federaalka ee soomaaliya maqaal si qoto dheer u sharaxay arrimaha labada dhinac ay isaga egyihiin oo uu qoray jaamac xasan oo ku sugan magaalada london ee cariga ingiriiska ayaad maqli doontaan madaxweynaha dowladda federaalka oo sheegay inay muhiim tahay in tanaasul laga sameeyo waxyaabaha qaar si loo gaaro meel sare sida uu warka u dhigay xasan sheekh oo ka hadlay shirka dhacay muqdisho ayaad dhegaysan doontaan xildhibaan ka tirsan xukuumadda kenya oo weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha dowladda federaalka xilli laga waraysanayay dagaalkii ka dhacay deegaanka raaskamboni ee jubbada hoose ayaa qayb ka ah barnaamijkeena sheekh fu'aad maxamed kalaf iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin oo ka qayb galay munaasabad lagu soo xiraya dowlo muddo toddobaad ah u socotay qudaadda iyo kaatibiinta wilaayada ba'i ayaad dhegaysan doontaan qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey caalamka ayaan caawa ku haynaa barnaamijka aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya waa mar kaliya dhuuxa
عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي
waa shan iyo tobanka bisha lixaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah waafaqsanna shan iyo tobanka bisha labiyo tobanaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah qodobada horudhaca barnaamijkaaad ku dhegaysateen iyagoo faahfaahsan ayaad maqli doontaan muddada barnaamijkeena uu socdo balse waxaan ku bilaabayaa magaalada ceeri gaabo waxaa maalintii labaad ku hardamay ciidamo kala taabacsan maamulada s s c kaatumo iyo somalilan dagaalka oo shalay soo bilowday ayaa ilaa iyo maanta socday waxaana labada dhinacay isku adeegsadeen hubka culus iyo kuwa fudud waxaana dagaalka uu ku fiday qaybo ka mid a xaafadaha magaalada ah ciidamo badan oo ka tirsan maamulka somalilan ayaa soo gaaray ceeri gaabo halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay la sheegay inay galeen ciidamo ka tirsan maamulka s s c kaatumo askar ka tirsan labada dhinac ayaa ku dhintay dagaalka sidoo kale dagaalkaasi waxaa ku dhintay oo naftooda ku waayey dad rayid ah labada daraf ayaa weli wada abaabul waxaana suurtagal ah in mar kale magaalada ay ku dagaalamaan iyadoo ay istaagtay waanwaan iyo dadaal lagu doonayay in lagu joojiyo dagaalka baraha internetka waxaa aad looga hadalhayaa najmo xasan muuse oo dhowaan ka qalin jebisay machad lagu barto luuqadda carabiga taas oo ku nafwaysay dagaalka najmo oo ahayd gabar aad u yar ayaa geerideeda waxaa ka falceliya dad aad u badan oo baraha internetka ku daawaday muuqaal dhowaan laga soo duubay gabadhaasi marka ay ka qalin jebinaysay machadka lagu barto luuqadda carabiga oo ah luuqadda qur-aanka kariimka أفضل الصلاة وأتم التسليم ضيوفنا الشرفاء معلمونا الكرام أساتذتنا الأفاضل إخواننا الخريجات أهانينا الأعزاء نرحبكم بحفلنا الكريم كيف لي أن أكلمكم بلغة أهل الجنة ولا أحييكم بتحيتها فالسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته أما بعد اسمي نجمة حسن موسى أنا طالبة من طلاب خريجات معهد العربية يطيب لي أن أقف أمامكم أصالة عن نفسي ونيابة عن إخوان الخريجات هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي
waayahay waxaad nagala socotaan warbaahinta alfurqaan weli waxaan qaybaha hore tallabsanaynaa barnaamijkeena dhuuxa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markan ku soo dhowaada ah wararkii ugu dambeeyey ee umuuraha caalamka waxaa aalaba xubintan soo diyaariya oo soo jeediya waryaheena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay in ka badan laba boqol oo ruux ayaa shuhaaday iyo dhaawacyo ku noqday duqeymo saacadii tagaya maanta ka dhacay qidaaca ghaza duqeymo kala cayna ay ciidamada yuhuudu ka geysteen magaalooyin ku yaala marinka goodoonsan ee ghaza waxaana ku sheeday duqeymahaas dadaadu fara badan oo shacab riid ah kuwaasoo u badan dumar carruur iyo waayeelaan waxba galabsan warbaahinta ayaana waxay soo warinaysaa in duuqiimo ka dhacay magaalada beet xanuun oo keliya ay ku shahiideen shan iyo toban ruux oo shacab riid ah kuwa kalena ay ku dhaawacmeen meelaha ay sidoo kale duuqiimuhu ka dhaceen waxaa ka mid ah guri ku yaala magaalada khanyonis ee koonfurta marinka ghaza guud ahaan dadka ku shahiiday duuqiimaha saacadii tagaya maanta ka dhacay qidaaca ghaza ayaana gaaraya ilaa afartan iyo lix ruux oo shacab riid ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen boqol soddon iyo shan ruux oo kale kumanaan arday oo suuriyaana ayaa dib ugu laabtay waxbarashadooda kadib dabaaldegyo farxadeeda iskuullada dalka suuriya ayaa dib loo furay xaddii maanta waxayna ardaydu bilaabeen inay dib ugu laabtaan waxbarashadooda toddobaadyo kadib markii waddanka laga xoreeyay nidaamka bashaar al asad dhowr gobol oo ku yaala waddanka ayaa waxaa haatan ka soconaya waxbarashada iyadoonay mucalimiinta soo xaadireen goobaha waxbarasho sidoo kale waxaa dib loo furay jaamacadaha ku yaala waddanka suuriya kumanaan arday ayaana soo xaadiray jaamacadda ximiis iyagoona dib u bilaaway waxbarashadooda heerka jaamacadda si kastaba isbuuc dabaaldegaya farxadeed kadib guud ahaan goobaha waxbarasho ee waddanka suuriya ayaa dib loo furay dagaalla khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka r s f ayaa ka dhacay waddanka suudan ciidamada militariga suudan ayaa waxay sheegeen inay weerar ku qaadeen goobay ku sugnaayeen maleeshiyaadka dacmu sariic ama r s f oo ku taala magaalada alfaashir ee xarunta wilaayada waqooyiga daarfuur war qoraal looyo milatariga suudaan ku soo daabiceen bartay ku leeyihiin ekis ayaa waxay ku sheegeen inay ciidamadooda u suura gasheen khasaaro xoogan ay dhabarka u saariyeen maleeshiyaadkani xilli ay magaaladani doonayeen inay qalalasa ka abuuraan dagaaladan culus ee dhex maray milatariga suudaan iyo maleeshiyaadka r s f ayaana imaaday kadib markii milatariga suudaan ay maleeshiyaadkani ku eedeeyeen inay duqeymo xoogan la beegsadeen isbitaal ku yaala magaalada alfaashir isla markaana ay ku dileen dad badan oo rayd ah ciidamada ruushka ayaa la wareegay magaalooyin ka tirsan bariga ukrain wasaaradda arrimaha dagaalka ee dowladda ruushka ayaa waxay sheegtay in ciidamadooda ay la wareegeen gacan ku haynta magaalooyin dhowra oo ku yaala bariga waddanka ukrain wasaaradda ayaana waxay sheegteen dagaallo culus kadib ay ciidamadooda ka adkaadeen ciidamada yukrainiyiinta islamarkaana ay dileen tiro ciidamo yukrainiyiin ah lana wareegeen gacan ku haynta dhowr iyo toban magaalo oo ku yaala bariga ukrain sidoo kale waxay wasaaraddu intaasi raacisay in habeenkii xalay ay dowladda yukrain waddankooda ku soo weerartay boqol iyo sideed diyaaradooda iyadoona sheegtay in ciidamada cirka ee ruushka u suura gashay inay burburiyaan wax ka badan konton iyo lix diyaaradooda halka ay baxsadeen afartan iyo sagaal diyaaradood oo kale ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa daanta galbeed ku xidhay dad rayd ah oo ka mid ah shacabka reer falastiin ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay axadii maanta weeraro kala duwan ku qaadeen deegaana iyo magaalooyin ku yaala daanta galbeed ee gumaysiga yuhuuda ku hor jirta iyagoona geystay xadgudubyo kala duwan ay kula kaceen shacabka abriyada warbaahinta ayaa waxay soo warinaysaa in ciidamada yuhuudda ay maanta oo keliya xabsiga u dhaadhiciyeen toddoba ruux oo shacab riid ah sidoo kale iskohorimaadyo xoogan oo geystay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay xerada jiniin ee dhacda waqooyiga daanta galbeed kaasoo u dhexeeya ciidamada maamulka saynada yuhuudda iyo kooxaha waxiska caabinta falastiiniyiinta ugu dambeyntii baarlamaanka kuuriyada koonfureed ayaa xilka ka qaaday madaxweynaha waddankaasi madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa waxaa si rasmiya looga mamnuucay dhammaan shaqooyinkii uu ka hayay xafiiska ugu sarreeyay waddankaasi kadib markii cirkiis kusii shareertay carada dadka shacabka ee ka dhalatay hadalkii uu ku sheegay in dalka uu galaya xalad dagaal baarlamaanka ayaana si rasmiya u sheegay in xilkasi kumil gaar ahaan looga qaaday madaxweynaha maxkamadda ugu sarreysa ee waddankaas ayaana waxay haysataa ilaa boqol iyo sideed maalmooda si ay warcad uga soo saarteen madaxweynahana xilka laga qaadayo in kale wararka ayaana waxay sheegayaan haddii maxkamadda ay xukunto in xilka laga qaado madaxweynaha ay tahay in doorashada madaxweynaha cusub lagu soo qaban qaabiyo wax ka yar lixdan maalmood oo keliya wararka caalamka dhegaystayaal caawa wanaga intaa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي
hagaag intiinii xalay la socotay ee dhegaysatay barnaamijkeena dhuuxa waxa aynu ku bilownay xalaqaad cusub oo xubinta caafimaadka ah xalaqaadkan ayaan waxaan ku ifinaynaa nuucyada nafaqada si dad badan ay kaga faa'iidaystaan fitamiinada ayaa laga hadli doonaa sidoo kale waxaa lasoo hadal qaadi doonaa arrimo nafaqada la xiriirta oo ay dadkeena soomaaliyeed aad ugu baahan yihiin waxaa idinku soo maqan xalqada labaad ee xubintan oo aalaaba uu noo soo jeediyo doctor masalax oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala isbitaalka guud ee deegaanka kunyo barow oo dib loo dhisay lana qalabeeyey dhakhaatiir cusubna la keenay bulshadana adeegyo muhiim u haya
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا بسم الله الحمد وجع.
لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ee, waxaan u gelaynaa een, een, darsigeenii ama duruustii inoo soo socotay ama eh, casharkii xalaqaadkii aan soo wadnay ee ahaa eh, nafaqada iyo cuntooyinka eh, insha allahu tacaala Eh, waxaan maraynay eh, qeybta eh, nafaqada qeybaheeda kala duwan ee aan soo sheegnay lixda ahay proteins, uh, carbohydrates, fats, uh, minerals, vitamins, and water. Eh, lixdaas ayaan rabnaa insha allahu tacaala inaan caawa kala qaadqaadno ilaahay hadduu qadaro qayb qayb inaan u kala qaadno Eh, protein waxaa la yiraahdo eh, waxaa laga yaabaa in badan eh, in la yiraahdo cuntada proteinka ku jira badsada inay dhakhaatiirtu ku taliyaan waxaa la yiraahdo inaan wax ka ogaano iyo waxa ay qabtaan Een, run ahaantii ee, brotiinka waxay ka mid yihiin ee, maadooyinka ugu muhiimsan oo jirka baniaadamka u baahan Ee, brotiin waxayna ka mid tahay een, ah, maadooyinka ugu isticmaalka badan qofka baniaadamka Een, ah, waan u tegi doonaa faahfaahinteeda iyadoo intaas ka badan Ee, hadda si dulmar ahaan aan u marayna insha allahu tacaala Een, ah, waxay marka qabataa ama muhiimadda jirka ay u leedahay maadada brotiinka ah waxay tahay inay jirka koritaanka siiso ee, nudayaasha inay rebeergarayso ama ay dayactirto xididada iyo qulqulka dhiigga iyo tishiiska inay dayactirto ama maaragtay refreshment ay ku samayso iyo inay bedesho eh, eh, wixii dhintay oo mataqaanaa tishiiska iyo mataqaanaa waxyaalaha la midka seelska inay badiil ku samayso ayay markaasi ayay qabataa eh, yani shaqadeeda inta badan Eh, waxaan u tagaynaa carbohydrateska Eh, carbohydrateska tamarta waxyaalaha tamarta laga helo yacni waa sourcega oo energyga laga helo inta badana ugu weyn ama ilaha laga helo energyga Eh, formka maaragtay ugu weyn ee ee laga helo carbohydrateska waa sugar fibrous and starches yacni waxaa la yidhahdaa sokorta ama tamarta waxyaalaha laga helo Eh, waxyaalaha fiberska la yidhaahdo cuntooyinka oo mataqaanaa oo dahaarka leh ama mataqaanaa qolofka leh Eh, ayaa waxaa la yidhahdaa fibers and starches yacni cuntooyinka sida kuwa haruurka leh eh, digirta qamadiga eh, mataqaanaa een, dhammaan masagada wixii galleyda oo baalasha leh ayaa la yidhahdaa fiberka marka cuntooyinkaas oo enerjiga badan ayaa inta badan ah, ah, laga helaa carbohydrateska Een, waxay markaa eh, ay mataqaanaa waxa ka baxsan oo oo mataqaanaa dheefshiidka yacni soo gudbi kara ayaa la isku yidhahdaa tusaale ahaan Eh, dheefshiidka yacni markii qofka raashinka uu cuno waxaa soo baxaysa cunto aad u malayso kaanamaa inaan dheefshiidka u taaban waxyaalaha noocaas kale ama dalaga ah oo ka imaanayo digestifka toos ugu dhacay mindhicirada soo gudbinayaan si toosa qofka u sahroonayo aad u malayso inaysanba lasoo shiidin kuwaasaa waxaa la yidhahdaa maadooyinka fiberka ay ku badan yihiin ama ama stargeska ay ku badan yihiin la yidhahda Eh, fats and oils eh, dufanta iyo waxyaalaha saliidda ay ku badan tahay eh, waxay ka mid yihiin meelaha ugu badan oo mataqaanaa jirka laga helo uuna keediyo oo enerji ahaan uu u keediyo Eh, waxay ka hortagaan eh, organiska caloosha ku jira iyo mataqaanaa ayay ku dahaaran yihiin runaantii eh, dufanta ama baruurta yani xibin kastoo ku jirta eh, jirka baniaadamka ayay dabooshaa ayay ku daboolan tahay Eh, sidoo kale jirka waxay siisaa kulayl ayay siisaa Eh, qofka bani aadamka ah kulaylka waxa bixiyaa waa waa baruurta waayo qofka hadduusan cayilnayn ama baruur badan uusan lahayn kulaylkiisi inuu yaraadaa inta badan dhici karta uusan helin Eh, mataqaanaa qandac jirkiisa saas daraaddeed marka eh, fatiska waxaa loo baahan yahay xilliga caatinimada ama xilliga dhaxanta ay jirto oo qofka uu mataqaanaa uu yani uu baahan yahay oo uu dareemayo energy la-aan qofka uu u baahan yahay marmar laakiin dadka ay ku badan tahay dadkaas uma baahno waxay u baahan yihin inay dhimaan ay yareeyaan insha allahu tacaala dufanta sidoo kale waxay kaa caawisaa vitaminaadka maqaarkana waxay ka dhigtaa caafimaad maqaarkana waxay ka dhigtaa caafimaad way u fiican tahay waxaan u gudbaynaa mineralska ama macdinta waxa la yidhaahdo macdinta waxay muhiim u yihiin jirka bani aadamka shaqadiisa ayay kor u qaadaan qofka bani aadamka ah wuxuu u baahan yahay ugu yaraan afar iyo toban maado oo minerals ku jirta inuu maalinkii jirkiisa u isticmaalo si uu u helo yacni caafimaad wanaagsan macdintii inta ay ku jirto oo khudaar ah ama cunto ah inuu helo afar iyo toban maal afar iyo toban shay oo minerals inuu helo maalintii ayuu u baahan yahay runtii marka macdinta wax weynay noogu fidhidaa insha allahu tacaala intaa oo ka faahfaahsan oo ka badanna waa keeni doontaa insha allahu tacaala vitaminiska ama vitaminada waa yacni gruub isku tagay oo dhowr qaybood u qaybsamayo waayo waa sheegi doonaa yacni iyaga waxa waaye waxaa la yidhahdaa zelo caloric waayo wax oo mataqaana tamar ah ama ay leeyihiin ama ay bixiyaan ma laha ama cabir ah runtii yani miisaanna ma kordhiyaan runtii iyaga waxay dheelitiraan nafaqada caadiyan sokor badanna ma lahan qofka markaasi uu ku ziyaado sokortiisa ama ay ku ziyaado islamarkaasna miisaanna ma kordhiyo mana ziyaadiyo laakiin wuxuu bixiyaa normal diet yani cunto dheelitiran oo qofka uusan ziyaadaynin naaqusayn ayuu bixiyaa inta badan runtii marka vitaminada waa badan yihiin iyagoo intaa ka faahfaahisanna waa u tegaynaa insha allahu tacaala waxaa ugu dambeeya marka lixdan shay ay ka kooban yihiin nutrientska ama nafaqada ay ka kooban yihiin biyaha u dambeeya biyaha run ahaantii qofka bani aadamka jirkiisa lixdan boqolkiiba wuxuu ka kooban yahay biyo ayuu ka kooban yahay afartan ayaa waxaa la lahaa waxyaalaha kaleu ka kooban yahay jirka saas daraaddeed marka qofka bani aadamka wuxuu muhiim u yahay marka jirkiisa inuu ku ilaaliyo biyihii loogu talagalay maalintii inuu isticmaalo sababtoo ah waxay ku xiran tahay shaqada caadiyan oo maalintii qofka qabto ayaa waxay maaragtay number one u tahay jirka bani aadamka tusaale ahaan qofka hadduusan biyo isticmaalin maanta shaqadii xibnaha qaar ayaa laga yaabaa inay howlgab ay noqdaan saas daraaddeed marka marka la leeyahay qofka laba litir ibar saddex litir ilaa saddex ibar maalinkii biyaha ha cabo marka la leeyahay yacni waa shidaalkii dhan oo uu ku shaqaynayo jirka waay jirka hadduu gaari hadduu shidaal waayo waxaad dareemi karta inuusan dhaqaaqayn saas daraaddeed qofka bani aadamka asigana shidaalkiisa waa biyaha biyo hadduu waayo ma shaqayn karo yacni organiski ama xibnihii ayaa ayaa ayaa isruugaya wixii ay ku shaqayn lahaa hadday waayo saas daraaddeed marka waxaa lagula talinlayaa dadka marka ugu yaraan saddex litir isku celcelis maalintii in la cabo ninkii ka badsadana waa ka fiican ugu yaraanna laba litir laba ibar waxyaalaha marka ugu waaweyn ee jirka bani aadamka isticmaala ama nutrientiska ah aadka loo isticmaala waxaa waaye carbohydrateska proteinka iyo libidska saddexdaasaa ugu badan waa enerjiga oo qofka uu isticmaalayo iyo proteinka iyo dufuntaas saddexdaas shey qofka hadduu waayo yani mid ka mid ah yani waxaa galaya mid ka mid ah nafaqooyinkii ugu muhiimsanaa oo la rabay inuu isticmaalo ayaa meesha ka baxay saas daraaddeed marka saddexdan marka waa aasaas waa aasaas insha allahu tacaala waxay samaynayaan marka energy ay bixinayaan sidoo kale waxay samaynayaan koritaan iyo horumaray jirka u samaynayaan sidoo kale waxay wareejinayaan shaqadii jirka ama regulationka ay ku samaynayaan wareega dhig jirka iyo dhiigga dhammaan ayay samaynayaan insha allahu tacaala dietary reference intake yani qaadashada cuntada la qaadan karo tusaale ahaan maalintii qofka average yani tusaale haddaan soo qaadano qofka maalinkii hal vitamin muxuu ka qaadan karaa vitamin c oo kale wuxuu ka qaadan karaa qofka yani oo qaangaarka ah lixdan miligram birday maalintii lixdan miligram birday vitamin c ah inuu helo waaye cuntadiisa nafaqada caadiga inuu ku helo tusaale waa midkaas laakiin kuwa kale mid kasta waa sheegi doona insha allahu tacaala meeshaas waxaan uga baxaynaa marka nafaqooyinkii iyo qaybahooda kala duwan ayaan halkaas uga baxaynaa insha allahu tacaala waxaan u galaynaa vitamins wax la yidhahdo ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء دين عظيم هو السميع
waa hagaag dowladdii suuriya ee burburtay iyo dowladda federaalka ee iyana maqaarsaarka ah xasan sheekh maxamuudna uu hoggaanka u yahay qodobo dhowr ah ayay wadaagaan shan arrimood oo labada gees ay wadaagaan ayaa muhiimad gaar ah leh jaamac xasan oo ku sugan magaalada london ee cariga dalka ingiriiska ayaa maqaal umuurta ku saabsan qalinka u qaatay maqaalkaasi oo baraha internetka lagu faafiyey waxaa soo akhriyey oo halkan nooga soo jeedinaya waryaheena maxamed sheekh shan arrimood oo ay wadaagaan dowladdii suuriya ee burburtay iyo dowladda federaalka waa ciwaanka maqaal qoto dheer oo qoray jaamac xasan oo ku nool dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada london qoraagan ayaa isbarbardhig mug weyn oo ay wax ku fahmi karaan qof waliba oo waxgarad ah duldhigay dowladda federaalka iyo xukuumaddii burburtay ee suuriya maqaalka ayaa u qornaa sida tan waxaa maalmihii lasoo dhaafay si qoto dheer uula socday waaga cusub ee u bariyay dalka suuriya kadib markii kooxihii mucaaradka suniyiinta talada ka tuureen nidaamka dhiigacabka ahaa ee bashaar al asad waxaan arkay farxad aad u weyn markaan arkay muslimiinta oo si nabadgelyo ah ku galay magaalada dimishiqa caasimadda suuriya kuwaasoo allah ka dulqaaday nidaamka mujrimka oo aan waxba u reebin muslimiinta dalkaas ayaa lagu yidhi qoraalka uu qoray jaamac xasan oo ku nool dalka ingiriiska balse dhowr maalin kadib guushii taariikhiga ah anigoo ka soo baxay goob shaqo ah oo aan ku leeyahay magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa waxaa si kadiisa igu soo dhacay suurtagalnimada in soomaaliya ay martigeliso wixii suuriya ka dhacay oo kale waxa aan in muddaha ka fikiraba waxaa ii soo baxday in dowladdii bashaar al asad ee ku burburtay muddada ka yar labada toddobaad ay dhan weliba ka awood badan tahay dowladda federaalka maadaama dowladda federaalku ay sanaysan wakhti xaadirkan ciidamo difaaci kara danaheeda waxaana arrintaas tusaale kugu filan ciidamadii ay dowladda federaalka geysay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose kuwaasoo naftu biday inay miciinbadaan dowladda kenya si kastaba haatee waxaan go'aansaday in maqaalkan kooban aan kusoo bandhigo shan arrimood ay wadaagaan dowladdii suuriya ee burburtay iyo dowladda federaalka marka uu maqaalku halkan marayo waxa uu isdultaag ku samaynayaa waxay isku shaabahaan dowladda federaalka iyo tii burburtay ee bashaar al asad qodobka koowaad ee maqaalka ayaa noqonaya ku tiirsanaanta awood shisheeye dowladdii bashaar al asad ee ay talada ka tuureen kooxaha kacdoon wadayaasha ee dalka suuriya siddeedii bishan ayaa ahayd dowlad inteeda badan laga taakulayo meel ka baxsan dalka suuriya dowladaha iiraan iyo ruushka ayaa ka mid ah awoodaha uu ku tiirsanaa bashaar al asad waxaana iiraan ka caawin jirtay maamulkaas dhanka hubka sida gantaalada balastikada ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn halka ruushkana uu ku lahaa saldhigyo militari oo kasoo kici jiray diyaaradaha dagaalka kuwaasoo duqaymo ka geysan jiray goobaha ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka waxa uu markan milicsaday oo qalinka u qaatay qoraaga dowladda federaalka sida ay isku shabahaan dhanka taakulada marka la fiiriyo dowladdii burburtay ee suuriya iyo dowladda federaalka wuxuuna yidhi dowladda federaalka ayaa ah mid gebi ahaanteedaba ay gacanta ku hayaan dowladaha reer galbeedka iyaga ayaa bixiya dhammaan qarashaadka ku baxa xafiisyada dowladda saadka iyo asaanada ciidamada waxay sidoo kale dowladda federaalka ku tiirsan tahay diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ee ku sugan xerada balidoogle ee gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo dusha ka ilaaliya ciidamada dowladda federaalka markasta oo ay howlgal qaadayaan waxaa macquul ah in markasta ay meesha ka bixi karto taageerada ay dowladaha reer galbeedka siinayaan dowladda federaalka inay u kala daadato si ka fudud sida u burburay nidaamka bashaar al asad kadib markii uu waayay taageeradii dibadda arrinta labaad oo iska shabahan labada maamul ayaa ah dhanka sirdoonka dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa boqolaal ka tirsan khubaradeeda militariga kusoo daabushay dalka suuriya si ay bashaar al asad kaga taageeraan dhanka sirdoonka kuwaasoo ay qaarkood ku leedeen duqayn ay yahuuda ka fulisay dalkaas balse waxba ma tarin sirdoonka iiraan kooxaha mucaaradka ayaana ku guulaystay inay dhexgalaan qaybaha kala duwan ee dowladdaas marka la eego dowladda federaalka ma lahan sirdoon madax bannaan oo keeni kara macluumaad lagu kalsoon yahay waxaana dhammaan laamaheeda mukhaabaraadka gacanta kula jira ajaanib fadhiya xerada xalane waxaay usoo sheegeen sirdoonnada reer galbeedka ee xalane ayna dowladda federaalka wax ku dhisataa kuwaasoo inta badan aan la wadaagin arrimaha xasaasiga ah maadaama aysan lahayn dowladdu sirdoon madax bannaan oo wax lagu aamini karo qodobka saddexaad ayaa noqonaya kala shakiga dowladda iyo saraakiisha ciidamada sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan cabbaas aragji bashaar al asad ayaa ka hor inta uusan ka carrin magaalada dimishiq waxaa kala shaki weyn soo dhex galay isaga iyo hogaamiyaasha ugu sarreeya ee saraakiisha ciidamada waxaa kale shaki weyn soo dhex galay isaga iyo hogaamiyaashiisa sarsare ee dhanka ciidanka waxauna ku tuhmay saraakiisha inaysan daacad ka ahayn dagaalka ka dhanka kooxaha mucaaradka in mas-uuliyiinta dowladdiisa uu ka dareemay saansana in ay doonayeen inay u gacangeliyaan kooxaha mucaaradka taas beddelkeeda waxaa qaybaha kala duwan ee dowladda federaalka ka dhex jira kale shaki aada u weyn waxaana dhowr jeer lagu tuhmay qaar ka mid ah saraakiisha iyo taliyaasha ciidamada inay fududeeyeen qaraxyada iyo howlgallada al-shabaab ka fulisay saldhigyada ciidamada iyo xarumaha dowladda ee ku yaala gudaha magaalada muqdisho waxaana marar badan xabsiyada loo taxaabay askari oo saraakiil lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin kiisaskaas qodobka afaraad ee sida aadka ah ee ay sugeeg yihiin dowladda federaalka iyo nidaamkii burbure ee bashaar al asad waa dhanka dhaqaalaha waxaa sanadihii u dambeeyey dowladdii dhacday ee bashaar al asad ku habsaday dhaqaale xumo aad u badan taasoo keentay xitaa inay dowladda u wadi weyso gonnadii la siin jiray ciidamada bashaar al asad maruu safar ku tagay dalka ruushka waxa uu ka codsaday madaxweynaha dalkaas inuu ka taageero dhanka dhaqaalaha balse ruushka oo la daalo dhacaya dagaalka ka socda yukrain ayaa waxba u awoodi waayay bashaar waxaana dhacday in dhaqaale xumo awgeed ciidamadiisa ay si raxanraxan ay iskugu soo dhibaan kooxaha kacdoon wadayaasha ee dalka suuriya markaan uu imaadna dowladda federaalka waxaan la wada soconnaa in ciidamadii midowda afrika uu wakhtigooda dhammaaday kaasoo ilaa iyo haatan aysan jirin cid tunka u ridatay dhaqaalihii lagu qarash garan lahaa waxa uu madaxweynaha dowladda federaalka garay safaro badan oo ku baadagoobayo cid ka dulqaado culeyskaas balse inay ka aqbalaan iska badaaya waxa uu kala kulmay arrin kale oo ka daran taasoo ah in dowladaha reer galbeedka ay joojin doonaan mushaarka ciidamada dowladda federaalka waxaana saadaasha ay aada ugu badan tahay in xasan sheekh maxamuud ay ku dhici karaan wixii ku habsaday ashraf khani iyo bashaar al asad kuwaasoo dharaaracad ka cararay magaalooyinka kaabul iyo dimashiq shan qodobka ugu dambeeya ee maqaalka waa taageerada shacabka bashaar al asad iyo aabihiisa oo talada dalkaas ahay muddada dhan saddex iyo kontonka sano ayaana wax taageero oo ka haysan dadka shacabka ah ee reer suuriya waxayna kula kaceen dadka ra'idka gobodfallo nooc kasta ah kuwaasoo ay ka mid yihiin xarig jirdil iyo xadgudubya lagu qaato guryahooda taasoo kama dambayntii sababtay in shacabka reer suuriya la saftaan kooxii mucaaradka ahaa ee kasoo horjeeday bashaar al asad waxaana shacabka iyo kooxaha waddankaasoo iskaashanaya ay talada ka tuureen mujrimka dhiiggacabka ee uu ku takrifalayay awoodda dalkaas oo uu ka dhaxlay aabihiisa marka la fiiriyo dowladda federaalk ee uu majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud ma jirto wax taageero ah oo ay ka haystaan dhanka shacabka soomaaliyeed waxayna dowladdu boobtay wixii hanti ay lahayd ummadda soomaaliyeed iyadoo xitaa aan dhaafin kuwa xabaasha ku jira haba ugu darnaadaana shacabka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka halkaasoo boqolaal qoys rayid ah laga boobay guryihii ay ku lahaayeen caasimadda iyagoo awood iyo xoog loo sheegtay qabaa'ilka soomaaliyeed markay arkeen dulmiga iyo goodfallada ay kula kacayso dowladda federaalka waxay la safteen xarakada al-shabaab sidii shacabka reer suuriya oo kale waxaana si dardar leh u tabinayaan warbaahinta al-shabaab in qabaa'ilo iyo beelo kusoo biireen safkooda waxayna jihaadiyiinta heshiiska iyaga iyo qabaa'il ka dhex maray u yaqaanaan beyco taasoo ay culimmada inoo sheegeen inay kaga dayanayaan nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee ugu dambayntii maadaama ay shacabka soomaaliyeed garowsadeen in dowladda federaalk aysan diin dal dad midnaba dhowrin waxaa suuragal ah in jihaadiyiinta al-shabaab iyo shacabka dulman iyagoo iskaashanaya ay xaqiijiyaan mid la mid ah hadafkii ay gaareen shacabka suuriya mandiqadan ay martigeliso wixii ka dhacay kaabul iyo dimashiq oo kale maqaalkan uu qoray qoraaga lagu magacaabo jaamac xasan oo ku nool dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee london ayaa kusoo beegmaya toddobiy labaatankii bishii dhammaatay ee noofembar ee sanadkan labada kun afariy labaatanka ay ahayd markii foolkaana dagaal ka qaraxday dalka suuriya oo ay hormuud ka ahaayeen kooxaha wax iska caabinta oo loogu magacdaeray radwal cudwaan taasoo ugu dambayntii ay gaareen yoolkii ay hiigsanayeen oo ahaa in gebi ahaanba ilaalaan ama ay meesha ka saaraan xukunka dhiigyacabka lagu magacaabo bashaar al asad oo haatan isagoo dulaysan ku sugan dalka ruushka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee moscow
waa hagaag madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay inay muhiim tahay in tanaasul laga sameeyo waxyaabaha qaar si loo gaaro buu yidhi meel sare ah sida uu hadalka u dhigay hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan xasan sheekh etoobiya uu siiyey badda soomaaliya kana tanaasulay bowlxuftadiisii uu ku dhowaad sanad waday ee uu ku sheegayay inuu ku difaacayo badda soomaaliya shakiga cabsida maxaanku irahdaa rabitaanka zaa'idka waxyaabaha qaarkiis ah waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha inaan tanasulka inaan ka samayno aan u baahannahay oo aan u tanasulno waxa weyn ee aan rabno ee ah dowlad rasmi ah ay yeelato dowladdaasi qof walba gurigiisa inta ugu tagto bakeer biyaa ugu geyn mayso laakiin waxaas guud ee naga dhexeeya ee heybadda shalay kun sagaal boqol iyo sagaashan sagaashan iyo kow sagaashan iyo laba sidaan ahayn ilaa sagaashan iyo afar shan aan dhahba iyo iyo laba kun labaatan iyo afar maanta sidaa aada iyo aada ayay u kala duwan tahay qofkii shalay jooga maantana jooga ee xusuus leh xusuusta ayaa garan kara
هو السميع waa hagaag farax macalin oo ah xildhibaan ka tirsan xukuumadda kenya ayaa mar laga waraysanayay dagaalkii ka dhacay deegaanka raskamboni ee gobolka jubbada hoose waxa uu weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay in xasan uu isagu leeyahay eedda ugu badan ee dhanka dagaalka ka dhacay deegaanka raskamboni islamarkaana uu markii horeba diiday amar ay siisay dowladda kenya oo ahaa inuu dib uga celiyo ciidanka meesha uu ku ururiyey farax macalin ayaa xasan sheekh ku sifeeyey musiibo ku habsatay ummadda soomaaliyeed eedda looma sinno eedda boqolkiiba siddeetan mase sagaashan waxaa iska leeyahay xasan sheekh maxamuud maxaa dhe suu ugu soo duuli karaa gobol soomaali region suu ugu soo duuli karaa oo ciidamo ugu soo daadgureen karaa oo maaragtay ugu talageli karaa in maaragtay xoog lagu qabsado uu ogyahaana xoog waxba lagu qabsanayn ani markuu soo galay baana idhi ninkan soomaali wuxuu dib ugu celin doonaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo koogii markuu hubka siinaya shacabka hadda shacabkii baa islaynaya hubka beriga u u qaybiyey al-shabaabna meelihii laga bixiyey kulli ugu soo dhacday ciidamadana kulli waa kii maxay ahayd ee labada shirqoolay oo raggii oo ugu qiimo badnaa soomaalida oo eritrea ay meel kasta ka yimaadeen meel cidle lagu baabi'iyey haddana inta soo hartay buu isku baabi'inhaya marka waa asaga dembiga asaga waxay u baahan tahay xigmad bay u baahan tahay markii dadka laisku keenayo oo qarannimada loo muujinayo maxaa dhe ninkan ninka meesha haysta dhowr iyo toban sano hadda meesha uu joogaa maxamed madoobe berigii hore laga cabsanayay wakti farmaajo in ciidan ka socda federaalka ay kusoo dulaan xasan dadkii garab taagnaa buu ahaa oo laha iska celi lagugu soo dulo adna ciidankaada dhiso ninaan ciidan dhisanayna ma laha waa puntland baa dhisantay somaliland baa dhisantay ssc khatuma ayaa dhis- dhisanay dhisantay galmudug baa dhisantay ciidan cid aanan hirshabeellaa dhisantay oo asaga reerkiisa hoose beeshiisa hoose oo hataa abgaar aan lahayn oo maxay ahayd e- e- e- e- yuu yuu u qaybiyey yuu u qaybiyey ee hub u qaybiyey oo hadda iyagii iyo dadkii oo dad ugu xigay oo ku dhawaayay ay islaan hayaan marka shaqooyinkii loo baahnaa waxaasoo dhan badanka muusan gelina waxay ahayd e, bad kale unbuu galay haddana oo maxay ahayd dadkii sii kala dilayay oo e, e, meel- meel kastana uu wax un ka raadinayo marka ma s- ma soconayso waxyaabahaasoo kale ma soconay ninkan e, waa waa waa waa masiibo ilaahay soomaaliya usoo diray masiibo xun weeyaan aad iyo aad dhan kasta dina masaajidyahay meel kasta taagan oo le maxay ahayd waan dagaalamaya oo yaad la dagaalamaysa si daacadnimo oo hufan waa ninkii inuu madaxa u ahaadaa laakiin eh, intaan reer baan ku duuli reerka markaad ku duushay reerkooda u yeerinaan eegana afarta gees meel ay wada joogin malaha markii eh, eh, musabix waxaan aanta ku samaynayay mana garab istaageen hal marna ma garab istaageen asagii musabixi baa haddana iyo ismaaciil cumar gellaan meel iskugu tegayay Eh, wuxuu la dagaalsan yahay qolihii puntland haddana kuwana wuu la diriray Eh, shalayna markay asagii farmaajo axmedoobe sahiyeen waa- waa- raalli buu ka ahaa oo axmed axmedoobe garab taagnaa maxaa isbedelay markaa weeyaan marka waxaa soo baxaysaa eh, ninkan inuu soomaaliya ninety one uu ku celin rabo xamse wuxuu u shaqeeyaa xasan sheekh maxamuud meesha loo dirana waa askari xamse meesha la doono loo diro waad ii garatay soo maha xamse xamse ma aha waxa maxay ahayd meesha xamse miya eh, eh, ma ma ma aha ma aha xamse ma aha Ca- cabsi baa laga qabay mar hore in haddana ay ku duulaan puntland oo mar la yiri wuu isku diyaarinay kanna wuu kusoo duulay oo sheekadu way isbedeshay hadda Shee- meesha wadanka dib baa loo celiyey gebigiisa oo qarannimadii halii yaraana hadda maaragtay uu xasan sheekh maxamed sii kala dilaya de kulle isaga waxaa ka dhaadhacsan markii saa loo kala jabo oo loo kala maqnaado oo loo kala fogaado oo soomaali isku jabto ama wax kaaga soo baxa waa muddo kor- muddo kornays mise aad ku heshaa mise mar kale haddana lagu doorto adoo qabiil lagu dooranayo laakiin maya maya nimankiisa dhowrka nin oo loo soo diray maxay ahayd xamar baa yaa yaa la hadlay oo kismaayana tageen markay axmed madoobe u tageen Eh, axmed wuxuu yidhi waaye waan ogolahay aniga laakiin iyagaa ka hela Ah, is- isaga markii way way u tageen xagga ay arkeen eh, xamse iyo wixii la halmaal ay ku arkeen meeshii Eh, ma- meesha hawsheedii ma- markay saa uga soo tageen meeshoodii bay ka wateen cadeen ciidan lagu daadguray laskamboni laskuma ogeyn meesha kuma jirin tala tala tala meesha ku jirta ma ahayn marka ah, waxaan waxaan waxaa ka aakib oo ka madax oo ka oday oo intii ciidamadii uu iyo intii hadhay buu haddana rabaa inuu uu ku baabi'iyo meesha xasan ma rabo eh, qaran soomaali oo dhisan oo nidaamsan oo kala dambeyn leh oo maya wax yaroo asaga uu wadanihiisa ku gutuu rabaa marka wax allaale wixii la hagaajiyo institutions ahaana wuu burburinaya hadda wuu burburinaya maxaa dhe eh, wax uu wax uu ka tegaya malaha wuu xaab qaadaya xaab qaad waa garan sooma wuu xaab wuu xaab qaadaya nin eh, qabuurihii iyo shaqooyinkii iyo meel kasta iyo halkan iyo war meeshii ay laba doolar lagu sheega waxaan warka ku haynaa inuu iska dhex ordayo oo iimaanka alla ka qaaday marka waa dhimaya dowladda kenya waxay ku tiri soo celi ciidanka ka soo qaad meesha oo weliba waa lala hadlo waxaa la yidhi madaxweynaha ku yidhi dhib baan ugu keenina axmed kana asagana waa lala hadlo waxaa la yidhi soo celi ciidanka wuu soo celiyey ciidankiisa markii hore laakiin kan bedelku celin lahaa wuu kusoo wuu kusoo daabulay oo kuwa kaloo fara badan buu kusoo koray tiradii buu sii buuxinaya marka nin dagaal isku diyaarinaya weyaan dagaal isku diyaarinaya haddee nin aad nin aad aad u tabaabashaysan hayso oo aad inaad ku duusha aad isu diyaarinayso kulama sugayo in lamaad lamay cududda ay ku noqotay heerkii aad islahayd heerkan marka waad waad kaga adkaan kartaa maya waxaa suurtagal in maaragtay ay xaggii xaggabas ka hor imaadeen kanna markii uu arkay dhanka kale inaanan in maaragtay wixii laisku ogaa uusan hirgelinayno ciidanka meesha laga qaadayn asna hadda maxaa u yaalla meesha anaaba ku sheegaya marka hadda cadow cadow kasta oo soomaali oo nacba soomaali oo aanan wanaag soomaali waxba ku falaynin yay u kala yay u kala ordayaan oo nin kasta xataa kan maalin dhaweyd markuu imaanayay caruushuu imaanayay madaxweynaha kenya wuxuu ku yidhi na heshiisii anigii iyo ninkii abiy ahaa na heshiisii markii uu lahaa dan soomaali yaa ka muuqata abiy ma aheena tan un garab ha kaaga noqon lahaa marka xisaabtanka xasan baa meel dhow oo hoose oo yar oo macnaana lahayn axmed mado iga helin bayd akalmehen iyana way xisaabtamana waxay dhaheen maya kanuma helin karno oo kolley waxay istuseen inay dan ugu jirto iyaga in maaragtay ay ay meeshan ay waxweyn iska bedelin hadda danahoodu mayna ku xisaabtameen dan cid kale kumayna xisaabtamen marka hadda axmed madoobe iyo inay xilfi noqdaan kuwa ma ma ma ma wax la wax la wax la fogeysanaya ma aha wax la fogeysanaya ma aha waxaan iyagana kuwan waxay leeyahay xasan masaari iyo dadkan u keeno annaga inuu nagula soo duulo masar iyo etoobiyana waxbaa u dhexeeya bas hadee waa waa dee cadoweyga cadowgiisa waa saaxiibkeedii waa meesha kasoo dhexaysa kan kan la dirsan anna kanna saaxiibnimaan ka raadsanaya laakiin dan soomaali meesha kuma jirto
العظيم هو السميع
waa hagaag sheekh fu'aad maxamed kalaf iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka qayb galay munaasabada lagu soo xiraya dowro muddo toddobaad ah u socotay qudaadda iyo kaatibiinta wilaayada bay sheekh fu'aad ayaa kelimad dardaaran ah ka jeediyey xafladda lagu soo gebagabeynayay dowrada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الله سبحانه وتعالى dadka mu'miniinta ah wuxuu u abuuray inay isaga khalqiga oo dhan inay isagu caabudaan cibaadada allah waxaa ka mid a in shareecada ilaahay la isku xukmiyo in la helo rag qudaada oo ilaahay kitaabkiisa xukuminaya oo u taagan allah shareecadiisa inay fogsho waxyaabihii aan u dagaalanay oon u jihaadnay waxaa ugu weynaa dhulkan in lagu fuliyo allah kitaabkiisa waxaan allah uga shukrinaynaa wax badan baa allana waafajiyey oo allah kitaabkiisa in la xukumiya wajazaakum allahu khayran dowrka aad ku- aad qaadateenna dowr aada u weyn buu ahaa dowladanna waxay xaqiiqatan ay ahayd dowro wakhtigeedii timid ummadda muslimiinta maanta jihaadka socda waxaa loo dagaalamaa oo gaaloo dhanna isku soo bahaysatay dhulka alle inaan shareecadiisa lagu xukmin annagana waxaan hubka u qaadnay in u dagaalamaynaa allah inay kelmadiisa kor noqoto waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo saddex arrimood arrinka koowaad qaadiga waxaa laga rabaa marka hore naftiisa taqwada ilaahay inuu ku dadaalo inuu cibaadada ilaahay badiyo si allah subxaanahu wa tacaala markii uu xukunka u fadhiisto towfiiqda uu waafajiyo midda labaadi waxa aan xukminayno waa inay noqdaan shay shareecada ilaahay waafaqsan oo nafta iyo hawadeeda iyo shaydaan iyo aan allah ka magan galno xukun kasto aan ku dadaalno sidii allah rabay oo cadliga ahaa inuu u dhaco midda saddexaad qudaaddu waxaa laga rabaa in ay cilmiga sharciga sii badsadaan ay sii kordhistaan maxaa yeelay kullamaa ninka uu cilmiga u kordho allah wuxuu cilmigaa sababkiisa waafajinayaa towfiiqdiisa maxaa ye- allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku sheegay casiiska ah cidda allah ka baqda inay tahay dadka culummada inamaa yakhsha allah min cibaadihi lculamaa allahna towfiiqda hana waafajiyo kelmadeyda intaasaan kusoo gaabinayaa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
العظيم هو السميع guudahana dhegaystayaal caawo intaas ayaan kusoo efmeerayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinayaa oo qabsoomidda barnaamijka inoo fududeeyey sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha barnaamijka igala qayb galay iyo dhegaystayaasheena ku taxan warbaahinta alfurqaan inagoo isku duuban sidaas iyo fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي